haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya inay mar kale hadheeyaan eedo lamid ah kuwii hadheeyey doorashooyinkii ka horreeyey ee afar sano ka hor iyo siddeed sano ka hor ka dhacay waddanka eedahaasi oo ahaa musuq maasuq codiibsasho iyo cabsigelin tusaale ahaan doorashadii u dambeysay ee labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo toddobiyo tobankii hanti dhowrihii xilligaasi waxa uu v o a u sheegay in lacago badan lagu bixiyey lacagahaasi oo cod lagu iibsanayey doctor nuur faarax jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayey codadka shan kun oo dollar ilaa soddon kun oo dollar waa doorashadii dhacday labada kun iyo lix iyo toban labada kun iyo toddobiyo toban doctor nuur faarax jimcaale oo haatan ah cilmi baaro madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay afar sano ka hor horta lacagta ugu badan soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya waxaa kaloo meesha yaallaa waxa weeye oo lagu aad loogu tartama waxa weeye in guddoomiyaha baarlamaanka lasoo saaro in ra-iisul wasaarihi lasoo saaro in madaxweyne lasoo saaro marka maxay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxaa doorka ugu weyn qaadanaya eewaddanka saddexda isteega ugu sarreeya mid yeesha ama laba yeesha inkastoo ay haydo kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikrada doctor nuur faarax jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo la isdhaafsanayo aynu ka hadalla marka doorashada gudaha tii labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo toddobiyo tobanka horraanteedii waynu aragnay tanna hadda waynu u jeednaa maxaa musuq maasuqee dhici kara marka tan la eego markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto waxaa layidhi ergooyinka waxa soo xulaya odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaanku yidhahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya boqol iyo kow ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii bal ka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaasi arrinta cabsida ugu weyna iigu jirtaa waxa weeye skejo sax in la keeni waayo in maxaa la yidhahdaa iise transparency wax afka kale lagu yidhaahdo ama daafurnaanay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yidhaahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad ha laysku doorto oo gacantaaga laysku doorto waxa weeye xalkuu soo dhowaanaya siyaasadda marka soomaaliya waxaa ka maqan hoos daadejintii in heer maamul goboleed loo daadejiyo wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin gabdhaha ayaa taagan daahurnaantii baa maqan isla xisaabtankiina waa maqan yahay daahurnaanta aan sheegayana waxa weeye in schedule saxa la qoro in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro in shuruudaha la qoro in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubayaa meesha ku dhacayso iyo sida ay ku baxayso iyo sida lagu celin karo inay caddahay guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cadyahay yaa u ah marjac yaa u ah guddiga khilaafaadka qaabkee ku kala saaraya qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira hadduuna jirin waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro halkaasna ay daahfurnaantii ka maqnaato isla xisaabtankana waxa weeye guddiga mxuaha doorashooyinka yaa la xisaabtamaya yay u yihiin accountable iyaga laftood yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan shuruuc qoran oo websaydyada soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin haddii aan isla xisaabta saxi una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka haddii aan tartan furan oo daah furan uusan dhicin nin tuxsan ugu dhacaya fikrad lamid ah tan doctor nuur faarax jimcaale waxaa qaba maxamuud axmed maxamuud kulelihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa lix kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday afar sano ka hor kulelihi waxa uu waayay doorashadaasi waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaliis bixiyo waa iguwallaahi waa igu dillaahi waa igu tallaahi kitaabnu gacantaan taaganaya lix iyo tobankaas sano aan xildhibaanka ahaa hal doolar oo laaluusha ma bixin intaan meesha joogo oo madaxweyneyaal isu sharaxayeena oo lacagtay bixinayeenna hal mil hal doolar kama qaadan doorashadii u dambeysay ee labada kun iyo lix iyo tobanka adu wax maad bixin sidaad ii sheegtay laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacagkee ma lagu yidhi ma lagu hadlaya mas-uulaal weydiiyey anaa liigu dheelaa odayahow intaasaa xildhibaana eede weligaa shilin kaama arkin shaalan kaama cabinayn hadaad jeebka jeebka kahada jeebka kahada doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuq maasuq inay ka madax banaanaanayso
tan waa kasii darantaa waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman cusuboo raba inay madax noqdaan ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga waxaa ku jira wadamadii carabaa carabta ahayd marka waa kasii xoog badan tahay waana kasii daran tahay laakiin avantaajyaday leedahay sanadkan maxaa waaye markii horete waxay ahayd garoowe hadda boosaasaa laga dhigay marka soo socoto waxay noqon kartaa magaaladii in la aado laakiin doorashadan waa kasii darnaanaysaa waana kasii xumaanaysaa maamul goboleedyadii oo oo kuleelka u taabtay dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay nin walba kursigii waxaa la ogyahay shiir iyo caradihii kulligaa ku wadi jira xildhibaan cabdi maxamuud maxamed cabdiyare oo isagu ku guulaystay kursigii xildhibaan maxamuud kulolihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq lug ku lahayn kursiga horta jeebka lagagama qaadin kursigani keligiis igulama u tartamaynin waxaa igula tartamayey aniga iyo saddex nin oo kale oo isagu kamid ahaa wax lacag la yidhaahdo oo hadda aan kuleeyahay kursigaa waa layga adkaaday ma aanay jirin oo anagu laftir iyagu lacag ma aanan bixinayn dabcan hadduu u yaqaano laaluuska ama lacag bixinta jasiiratiga kursiga markaad doonayso kugu baxaya way lacag way ku baxaysaa laakiin wax kaashoo aan lacag oo aan kala qaadanay ma aanan jirin kursiga markaad doonayso dadkaa ka doonayso waad shukaasanaysaa waad la kulmaysaa qadooyin baad ballaminaysaa xafladaad ballaminaysaa meedigiis xaafad baa ballaminaysaa lacag baa ku baxaya qofka aad u baahan tahay waad la qabeynaysaa waad la casheynaysaa waad la quraacanaysaa waad la kafeeynaysaa dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan waa lacag marka kursiga lacag way ku baxdaa siyaabo kala duwan bayna ugu baxdaa laakiin macnaheedu ma ahan inkaasi kala qaadanayay xilliga ay ahayd saxiibkii haddaanu dee taas uu ka wado laaluush baa la kala qaatay taasi laaluush maaha baan aan malaynayaa ama filaya ama saasay tahay marka saasaan uga jawaabayaa ma ahan wax lacaga inaan bixinay ma kula tahay doorashada soo socda inay musuq maasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaada
aad baad u mahadsan tahay haddaan ku noqdo tii hore horta si dib ugu noqdo aniga kursigeyga waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay waxaan ku cadaynaya waa laysoo celiyey oo si corruptional laysoo celiyey oo khaldan haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwo aan ergadeydi ahayn ayaa si mutadawiciin ah oo isxilqaana uga yimid gobollo kala duwan ilaa boosaaso qardo gaalkayo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay igu doortaan ma fasmaji garayn ma kharash garayn umaanan yeeran laakiin si mutadawacnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay iigu soo doorteen si fuul ah oo boqolkiiba boqol ah marka taas horta taas weye tan kale waan kaa leeyahay su-aashaada haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waanan ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay waan filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay sir feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso maxamuud kuwalihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo lix iyo toban sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay xilliganna waxa uu u tartamayaa inuu mar kale soo cesto kursigiisa aniga musharaxan ah xag ilaahay ka koronta haddii ilaahay u qadarana waa helaya haddii haddii eeda aysan ahaynna diisa aysan ahaynna ma helaayo laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira hawsa dhaxay garbuumo saddex kaadka aan ku hayo doorashadii labada kun iyo labiyo tobanka waxaa soo xulayey boqol iyo soddon iyo shan xubnood oo kamid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday afar sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyey waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay u codeeyaan boqol iyo kow ergo xildhibaan cabdiweli maxamed qanyare waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu wakhtigiisu sii dhammaanayo waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaa kambaniyo baxshay amba dowladaha baxshay waana marka iyagaas laga raayo aba qoomkii laga raayaa markasta waxay qolyaha raayay ku naqdiyaan in doorashadaas aysan xalaal ahayn afrikana kuma sii jirto soomaaliyana kuma sii jirto soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay jiraan war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay wa ay ku soo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwo shaksiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas waa la yidhaha laakiin aniga ka shaksi ahaan waxaan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan marka eedahaasoo dhan laga yimaado adi ma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto
for example aniga intaan ogahan waxaan kasoo galaa galmudugaan kasoo galaa galmudug inta badi dadka kasoo galay daylo badan ma qabin laakiin kuraas oogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo oo oo accusationkaas uu jiray laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralkii vote garaynaysay iyo shaksiyaadka tartamaya sheegi kara aniga lama kama sheegi kara laakiin aniga kursiga aniga aan for example kasoo aan kusoo baxay wax musuq maasuqa kaba kaba dhicin landslideana ku raayay sahre maxamed axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday afar sano ka hor sahre maxamed axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka somali women development center waxay iiga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka marka horeysa anigu waxaan noqday waa halka qaybinay saddex saddex meelaa laisku kala qoray marka anigu waxaan ahay qofka horjoogaha u ahaa ama guddoomiyaha u ahaa galmudug galmudug hadaan kaaga sheekay cilado waaweynaa jira waxay jira waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxaa jirtay waxa la yidhahdo adig qofka in la salidgaraysto oo lakala doorto in lakala doorto dad marka diyaar ahay ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagtii haystay ergadii haystay odagii haystay iyo dad waxay ahaayeen tartanka iska galayo oo ilaahay watay muxadarada ergadooda xataa loo jeeda inay keensadaan marka taasi horta difference weyna ahayd hadday cadaalad darradii dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidayo isla tartamayo waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebayo waktiga xataa salaada isoo qof ku jiro inuu qofka liiraa doorashadaada gal ay gasho qof maxaa tira meydka u yaalla doorashadaada gal liiraa marka qaarkood inaan laga gaarin xataa in qofka qoraal ay qortay tira hebel ama hebel aan rabaa gacanta taaga laga hayo galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxaa dhacay aan macquul ahayn kiisaska ugu badan ee dacwada laydin soo gudbiyey yay ka imanayeen maxay ahaayeen kiisasku way kala sidaan sheego waaye saddex meelay ka imaanayeen oodan dhaqameed qol lagu soo xiray oo layihin saxiix kalakumaba baahnaba sida iyo ku galeen ma aqaani wuu jirta asoo dacwoonayo waxaayo hotirkan joogaa lama ogol inaan ka baxo waxaa kaloo jira xildhibaan asoo taagan ergadana loo haysto muxaadarada ninka meelkaas madaxda ka ee ku haysto ergadiisa iyo awooda isku arkaan aysan jirin oo diyaaradda iskala soo degaaya xildhibaanka iyo ergadiisa taasna waa jirtay ergo waxaa jirta ayagoo diyaar ahoo yimidoo la keena haddana kuwa kala kor keenaayo marka xuquuqda saasaa la isugu kortumanaya waa gartay maxaad ku xallin jirteen marka sideed u xallin jirteen wallahi annaga haddee markaa wax naga maqlaa maba jirin laakiin markaan isu soo noqono nimiday aan waxaan soo saarnay intii aan islahan intaas waxaa jiro u n d b da waxaa markaas fangareynaysay doorashada waxay xaq ahayd marka in guddiga xalaafaadka account aan dhi qornay oo u n d b dada lacagta in lagu shubo toddobaatan iyo kow xildhibaana aan u malaynaa inay ahayd meeshaas dac soo dacwooday awood baan u helin xataa aan u malaynaa inaan dadka wax noo dhahno adsaana loogaga qaatay raalli ahaw dadka maxkamad markaas ma jirin qaar maxkamaday u ordeen waxaasoo dhan wax kama jirin marka say ku tagtay waa tu aan yaab lahay ahayd taas marka taasaan rabnaa inaan ka hortagno hadda dii ilaahay raalli ka noqno inaysan dhicin nin erge ah ergada horta ciddiisa ma yahay qabiilkiisa ma yahay in la arko sida sayidka ay helaan ka hortag iyo ka dabatagba marka horena ay screening ku sameeyaan odayga la socdaan qabiilka ninka uu rabo ma yahay dadka dadweynihii dadka ay rabaan ma yihiin meeshan shacabkaa la rabaa marka in loo shaqeeyo si aan ugu gudubno beri qof iyo codkiisa oo heli karo shicibka inuu saf galo qofka raban uu doorto ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu toddobaadkii hore magacaabay guddiyada doorashada federaalka oo ka kooban shan iyo labaatan xubnood iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo ka kooban koob iyo labaatan xubnood dalka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya si aan uga waraysanno doorashada soo socota iyo walaaca laga qabo hase yeeshee ilaa haatan xafiisku kama soo jawaabin codsiga aynuu gudbinay